waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
horta ilaahay baa haya rajada waxaan ku ham weynahay oo aan isleeyahay inay doorashadan u dhici doonto si cadaalada oo ummadda reer somalilan ay dhammaan habi ku wada noqon doonto although the cambaign going through a minute of ma garanaysaa in change but insha allah biidni illahi alkariim waxaan ilaahay ka rajeynaynaa in si wanaagsan u dhacdo ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda somalilan waxaan salaamayaa xasan jaamac oo wareysigan maanta halkan nagu casuumay intaa marka laga yimaado maaha markii ugu horeysay ee somalilan ay ka dhacdo doorasho noocan oo kalea waxa weeyaan olmas doorashadii saddexaad marka kolley dadku aad bay ugu tababaran yihiin oo u soo jeedaan waxna waxa weeyaan nabadgelyada iyo masiirka ummadda waxna waxa weeyaan doorashada waxaan ilaahay ka baryaynaa inay si guuda noogu dhammaato sidii kuwii ka horreeyeyba dadkuna kolley waa dad basiloo wax walba inay nabadda ka horreysiiyaan ayaan insha alla ka rajaynayna waa gartay ayman dabcan waxaad taageersan tahay xisbiga waddani maxaa ku taageerto ad isleedahay xisbiyada kale uga duwan yahay wallaahi run ahaantii markaad eegto mowqifka amba waddada uu dalkaygu maanta ku socdo waxaad u malaynaysaa inuu cadaaladii laga durkay in inflation waddankii ka dhacay in asadkii ummadda certain people ay utilize gareeyeen oo la brafitise gareeyey dad gaar ay isticmaaleen oo aan ummadda waxaba yaraatee danwa haddii la eego health haddii educational la eego iyo haddii la eego cadaaladii xitaa ummadda lagu xukumeeyey in masiirkii ummadda aad u malaynayso certain elements oo cartels oo kale ah inay haystaan marka waxaan anigu xusbigan changeka aan u saboot gareeyey oo aan ka dhex arkay inuu yahay the only one in my mind markaad feasibility studyga aad aragto waxuu kulmiya qabtay last seven yearskii ugu dambeeyey waddanka xukumayay inuu maalin walba laga sii durkay wacyigii dowladnimo oo maanta somalilan qabyaalad ba ay dhex fadhido waa gartay injineer dabcan adiguna xisbi xaakimka hadda eedahaas loo soo jeedinayo oo kulmiyaa taageersan tahay maxaa ku taageersan tahay waxyaalaha eedaha loo soo jeedinayana maxaad ka leedahay waa su-aal aada u wanaagsan xasan jaamac marka koowaad horta mid baanu ka midaysannahayoo ama ha noqoto xisaabta tartamaysa ama ha noqoto alamsala maxamed dadka taageerayaasha ah maintingu waxa weeyaan somalilan la wada leeyahay oo aan filayo waa halka mid halka boynteed muddo saddexda xisbiba inay iska shabahaan raaditaankeeda ama rabitaankeeda taa marka laga tago bractically marka la eego wacyiga maanta somalilan bartay taagan tahay iyo bartay kasoo bilaabatay levelis bay marba stage taagneed waxaa la yidhahdaa rome was not build a day roma maalin laguma dhisin barnaamij baanu kusoo galnay doorashadan doorashadii ka horreysay oon ummadda usoo bandhignay oo nidhi waxyaabahaasaan wax ka qabanaynaa haddii maanta la qiimeeyo oo dib loogu noqdo olmost yaanaan odhanin hundred bercent waan qabanay laakiin waxaan odhan karaa eighty bercent si successifay noogu qabsoomeen oo waxaa markhaati furaya waxa dadka waxa lagu kala baxayaa waa food dadku waxay ku codaynayaan aragti iyo wixii ay fikir saalimay arkeen marka waxyaabahani waa waxyaabo dhacay oo waxa waddanka abaaraha soo maray oo natural disaster maaha waxa anigu intii awooddeen ahayd waan isku daynay inaan wax ka qabanno waa gartay marka ayman dabcan xisbiga waddani oo kale hadday u suura gashay inay xilka qabtaan waxyaalahaas aada leedahay dowladdii hore way qaban weyday sidee baad isleedahay waxbay uga qaban karaan haddaynu eegno iminka markaad eegto platformka xisbiga waddani markaad eegto hadday noqoto health waddani caafimaadka wuxuu soo barbos gareeyey waxa la yidhaha universal health cover ayuu barbos gareeyey in qof walba la gaarsiiyo caafimaad caafimaad la gaarsiiyo universal health coverkaasi wuxuu muujinaya amba amba amba amba ummadda reer somaliland uu siinaya qof kasta oo muwaadin ah inuu cover ku helo waa tayeenta waxaa la updating hospitals ka oo u baahan updating xitaa m c h centeradii waddanka uu ingiriisku nagaga tegay markaad eegto they were all of them in the private hands today the current government privatized dad gaara gacanta loo geliy gaara gacanta loo geliy m c s centresku waxay qaban jireen maternity hospital maternity dumar haweenka caafimaadka haweenka iyo carruurtay ahaayeen maanta even dowladdiis dowladdii rejiimkiisii aad bar xitaa way ka xishootay inay barbatas garayso marka universal healthka markaad eegto waddani has better platform inuu xitaa waxa ay noqonaysaa better head markii calculation kale la sameeyey thirty nine dollars and ten cents per citizen to cover sidee haddaba lagu qabanaya taa waa in dadkii loo sheegaa musinta idil waxa laba qaybood buu noqonaya private sectorka oo rool ka qaadanaya waa shirkadaha sida gaarka loo leeyahay oo cashuurta laga qaado in levi waxa la yidhahdaa waddankan aynu joogno waxaa loo yaqaanaa magaciisa medical levi iyo dowladda oo iyaduna u xadadi doonta cashuuraha ay kulad garayso waa gar taas waa Waa caafimaadka caafimaadka.
arrimaha kale waxaad isleedahay musuq maasuq oo kale Musuq- waxyaalahaas kale seebaad isleedahay waxay uga qaban karaan macalin in horta musuq maasuqa wax wax looga qaban karaa institutionska corruption departmentka iyo justicekaba in la helo dhaqaale ku filan dadka ka shaqanaya sida maxkamadaha iyo booliiska waa in la siiyaa kuwa midkooda iyo salary ku filan taana uu mu- musharaxu waa waxyaabuu ka yidhi waa practical terms it's on youtube it's on everywhere aad ka eegi karto waa gartay injineere een, dabcan xbi- xisbiga talada haya mar walba eedaha loo soo jeedinaya waa iska imanayaan la- waa wax jira weeye dowlad kasta waa la dhaliilaa laakiin eh, maxaad is leedahay xisbi xaakimka iyo howluhu soo qabta wuu uga duwan yaho haddii xisbiyada mucaaradka ama wadani oo kale ay xilka qabtaan kulmiyo keliya una qa- ay qaban karaan is leedahay horta xasanow eh, waxaa jira een, waxa la yidhaha experience oo markaad wixii gacanta ku hayso een, wax badan baa runtii siday wax uga qabsoomayaan iyo eh, qaabkaad wax uga qaban lahayd aad uga xogaalsan tahay eh, xisbiyada mucaaradka waxaa jira anagu waxaan ku galnaa doorashada barnaamij dhammaystiran oo isugu jira xag dhaqaale xag caafimaad een, waad waad ogeydo intaasoo mashruuc oo projects oo wadanka laga hirgelinayo ayaanu suuro gelinay kuwaasoonu rajaynayno inay kobciyaan oo een, shaqo abuur ay ka ka- een- een laga helo taasoo keeni karta in dhaqaalaha waddan kor soo kaco mar haddii la helo dhaqaale wanaagsan oo stable een, markaasaa wadanka almasa ay suuro geli kartaa in dhinacyadii kale oo dhan sektaradii kale oo dhan si balance equal xooga loo saaro oo hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto een, amniga hadday noqoto waxbarashada so anaga meetingayg waxa weeyaan waxna waanu ka soo qabanay oo meel wanaagsan bay noo marayaan bartaa inaanu ka sii wadno oo wixii meel ka wanaagsan gaadhsiinana diyaar baan u nahay waa gartay ayman eh, arrinta ictiraafka oo kale aad baa loogu soo celceliyaa hadda soddon sano ayba ku dhowdahay marka arrinta ictiraafka oo kale xisbiga kulmiye iyo waddani maxay u kala duwayeen iyo xiriirka somalilan ay la leedahay hadda soomaalida inteeda kale waxaanu qabnaa haddaad eegto ninka musharaxa iyo vice presidentka iyo iyo musharax ku-xigeenkuba labaduba waa laba nin oo diblomaad ah toddobiyo labaatankii sannadood ee somalilan jirtay wax gazeeda oo laga qoray ictiraaf iyo ictiraaf doonis kulmiyana hadalkiisa badda ma jiro international communityga waxaan qabaa in xusbiga wadani uu capability u leeyahay inuu wax ka qabto tuulkii lagu qaban lahaana it's already been written aan experiencekeedina annaga ahayna forty years of, of foreign in policy niman ka shaqaynaya baa gacanta ku haya In halka xusbiga kulmiye in madaxweynaha maanta jooga ilaahay cimrigiisa iyo caafimaadkiisa baa ha dheereeye ay ku habar sheeganayaan oo odhanayaan administration de musharaxa xusbigu maanta u taagani what experience does he have in, in foreign policy muxuu foreign policy ka ogyahay muxuuse ka yaqaana su-aal halka uu ku dheehanayo amba uu tarayo inuu xigto professor maxamed san- axmed santer ideologigiisa platformkeebuu u hayaa muxuuse markay leeyihin experience qofku markuu experience sheeganayo waa inuu maxay ahayday in tangible ay ahaadaan oo wax la taaban karo oo la arki karo ay ahaadaan muxuu soo qabtay noloshiisa from askari to imika maxaa experience u ah qofku marka government loo dhibo governing maaha wax ma garanaysaa un ah inaad fursho un platform ah ma garanaysaa waxbaan liidir garanaya experience marka la leeyahay waa inaan la xiganin dowlad waktigeedii dhammaaday iyo iyo iyo leader waktigiisii dhammaaday oon electionka ku jirin in la xigto programkiisii what program do ay foreign policy u hayaan iyo ictiraaf doonis waa su-aasha kulmiye in la weydiiye maanta ay ku habboontay waa gartay injineerkaa taageersan ee kulmiye injineer horta ictiraafka oo kale ma is leedahay meel khaldan baa laga raadinayaa oo caalamka waxaa ka muhiimsan in soomaaliya awalde wax lala qaybsado ee soomaaliya la yidhaahdo aanu bahasha kala baxno dhankooda laga doono halka laga dooni lahaa adduunka intiis kale xasano waad ogeydo een, eh, jamhuuriyadda somalilan waxaa soo maray xukuumado kala duwan waxaa noo suurta gashay oo xukuumaddani bilowday inaan wada hadal la galno een, eh, koonfurta soomaaliya oon eh, isugu nimaadno eh, walow aan eh, weli eh, aan wada hadalkaasi een, eh, midhadhe laga gaadhin laakiin waanu bilownay oo waxaanu ahayn dowladdii ugu horreysay ee bilowday in wada hadalkaasi bilaabmo Een, taa marka laga tago waxaa jira een, horta wuxuu waxa weeyaan waa xisbi marka eh, la- laga hadlayo Eh, cabdiraxmaan ciraba haddii eh, marka laga tago xisbi ahaan waxaan anigu eegayaa barnaamijka ay wataan xisbiga wadani laakiin haddii aan idhaa shakhsiyan labayo toban sannadood ayuu eh, baarlamaanka somalilan ku jiray oo ahaa jermanka inta xeeruu la ansixiyey waxa weeyaan number kooban Een, maanta xisbi xaakimka kulmiye waa runtaayo boardka memberska waxaa la yidhaahdaa xeniyuhu kuwa kugu jira maaha waa kuwa lagula ag joogo board memberska ragga ku jira waa rag qualified hadday noqoto xaggii dhaqaalaha hadday noqoto eh, xaggii eh, eh, arrimaha dibadda Een, ciraba waxa aad arkaysa in een, xirsi iyo eh, ismaaciil yaray ay labada dhinac taagnaayeenoo maasha allah dhe iyo allahu akbar ya marka kolley horta qofna een, wadatashi soomaliland waxay kusoo canamaasho waxa weeyaan wadatashi isku imaasho marjaca markaad wax garan weydo in lagula noqdo oo bartaa go-aanka lagaga soo gaadho qofna hadduu keligii een, een, wax samayn karayo ama uu keligii ka go-ayso somaliland bartaana maanta taagan tahay may soo gaadheen marka xisbigaygu hadday noqoto eh, ictiraaf raadinta een, hadday noqoto een, all of that waan kuu sheega barnaamij dhammaystiran ayaanu ka daarin qolyahan wadani een, walaalahanay waxaanu leenahay waanu je- waa okay oo in xisbiga mucaaradka waxaa loo sameeyey inuu dhaliisha xisbilxaakimka tilmaamo laakiin adinku barnaamij cad oo aad leedihiin kaasaanu kusoo gelaynaa kambaynka oo halkaa iyo halkaasaanu wax ka doonaynaa ayaanu idinka fadhinaa waa gartay ayman eh, arrimaha ugu waaweyn oo matalan dhanka siyaasadda dibadda oo kale la dhaho waxaa ugu weynaa dekedda berbere iyo iyo saldhig military oo labadaba eh, imaaraadka la sheegay in in loo saxiixay Eh, waddani ma kaga duwan yahay xisbilxaakimka haa wuu ka duwan yahay muxuu uga duwan yahay wuxuu ka duwan yahay horta marka ugu horeysa marka ay dowladdu wax saxeexayso waxaa habboon inay constitutionally eegto waxay saxeexaysa waxay yihiin marka uu xusbiga xusbulxaakimka uu maanta ku dooday uu leeyahay baarlamaanka soomaaliya ansixi baarlamaanka sorry baarlamaanka somaliland baa ansixiyey marka uu leeyahay dee may nuqd- waxay nuqdal bay soo hordhigeen may soo hordhigin ma garanaysaa agreement baarlamaanka soomay hordhigin sidaynu ku wada aragnay telefishinada iyo aynu ku maqal nuxurkii ay soo qoreenna muu ahayn maxsuulkii bayskan iyo dekedan lagu bixiyey muu ahayn in annagu haddaanu wadannahay sida in xusbiga hogaankiisuba uu hore u caddeeyey waxaanu qabnaa in review lagu samayn doono wax allaala wixii ka soo horjeeda constitutionka somaliland in dib u eegid lagu in sameeyo dib loo eegid lagu sameynaya ummadda hantideeda la la lunsadayna sida iskuullada hosbitalada em, MC mc centreska in haweenka in caafimaadkooda iyo iyo caruurta ahaa in intaaba xitaa even berbere maanta markaad egto xeryihii xoolaha lagu xanaanayn jiray la dhoofin expo oo ah cududa dhaqaalaha ee wadanka sixty percent of the somaliland in- in g b d deed inay tahay xoolaha livestock ay tahay in la xaraashay oo ragdeer ku wareegsisteen waxaasoo dhan maaha wax overnight horta lagaga bixi karayo amba one time government inay noqonayso waxaasoo dhan waxaanu u taagannahay in loo eego shuruucda wadanka hadday tahay asadka privatka ah amba ofisya ha noqoto dowladdu leedahay amba guryaha dowladda amba ha noqoto iskuullada amba ha noqoto eh, dhulka danta guude ummadda reer somaliland intaba wuxuu qabaa xusbiga mucaaridka ee wadana la yidhaahdaa in dib loo eego sharcigana la waafaqsiniyo ciddii luunsatayna laga soo celin doono waa gartay Eh, injineere dabcan nidaamka hadda doorashada lagu gelayo waa saddex xisbi waa nidaam dimuqraadiyadda layskuma hayo laakiin eh, dad baa qaba siyaasiyiinta somalilan iyo shacabkuna mararka qaarkood waa ka hadlaan dimuqraadiyaddii laftigeedii baa qabiil galay oo xataa xisbiyada iyo beela iyo qabiilo iyo waxaasaa eh, lagu kala taageeraa tanna waxay dhacday baa laleeyahay inta badan intii hadda eh, dowladda u dambeysay ay xukunka haysay arrintaas ma qabtaa Eh, macquulna mata maxaase laga qaban karaa bay kula tahay horta waxa weeyaan xasanow een, dimuqraadiyadda marka maanta la eego eh, waxaan filayaa somalilan inay tahay wadamada reerka ee eh, east africa iyo africaba eh, lagaga dayan karo waxaa for example eh, waxaa jira wa- een, wa- wa- way jiraan dhaliiluhu laakiin waxaan soo dhignay barnaamij ah een, in dastuurka eh, dib eegis lagu sameeyo mainting waxa weeyaan eh, waa saluug ka imanaya beelaha somaliland waa dugalaya xukuumadda looma dhammaystirna maanta waxaanu sameynay platform aan doonayno in dhammaan somaliland laga wada arko waxaanu sameynay in dib loo furo dastuurka somaliland oo la eego shuruucda si loogu arko eh, barnaamij ay dhammaan dadka somaliland degaan raalli ku yihiin Een, marka taa waanu hawsheedii galnay waanu soo bandhignay waxay ku jirtaa barnaamijkan aanu kambeynka ku galnay aanu dadka usoo bandhignay Een, hal mid haddaan ku noqdo xasanow eh, su-aal aad tiri een, xagga musuqmaasuqa dhaqaalaha imika waxaa jira xukuumaddani ay imika taagan aan suuro gelinay guddi la yidhaahdo guddida maamul wanaagga oo auditskii leh oo cid walba leh taasoo nagu talagalnay inay eh, musuq maasiq iyo corruptionka iyo dhaqaalaha wadanka ay daba galaan tan een, waxay noqotay eh, mashruucan d b wel xisbiga wadani gudoomiye cabdiraxmaan ciro asagaa chairmanka ahaa golaha wakiilada markii xeerkan la ansixinayey waa uu joogay eh, dadka isagaa u akhrinayey oo la- een, waxaa laga hayay maan jooginoo een, maan codayn laakiin barnaamijkii dadka uu soo bandhigay ayuunbay ahayd ee wax kaloo undercover eh, ma jiraan markaanu leenahay waxaanu anagu kobcinaynaa oon doonaynaa inaan dhaqaalaha wadanka kor u soo kicino oon mashaariicda eh, keenno oon hirgelino xisbiga wadani waxaad moodaa fikrad ahaan dhinacaawi kasoo horjeedaano caafimaadkaanu hagaajinaynaa meelahaasaanu hagaajinaynaa its good laakiin to grow waxaad u baahan tahay dhaqaale economy baad u baahan tahay haddii aanad international dadka soo jiidan oonad tusin platform oonad mashaariic wadanka ka fulinin sidee kugu suura gelaysaa dowlad yaroo kooban baa tahay dowladda federaalku maanta dhaqaalaha ay adduunka ka hesho ma heshid hadhowto waad takeenaysa in hantida ummadda la yidhaahdo replacement oo inta ganacsatada sidii xukuumaddii udub aad samayn jirtoo kale in ganacsatada wadanka joogta lagaga bedesho dhaqaalahay xukuumaddu u baahatay awgeed marka anagu si waxaasoo dhan looga baxo waxaanu doonaynaa inaan wadanka dhaqaale abuur ka samayno shaqo abuur ka samayno kaasoo keeni kara in dhabo wanaagsan somalilan qaado brogers oo hore loo socdo waa gartay ayman isla su-aashaasoo ahayd nidaamka dimuqraadigu waxaa la rabayo xisbiyada badan intii qabiliga ahayd looga tago marka dad baa qabo bahashiiba si fiican inay qabiliyaddii usoo kicisay ma qabtaa sideese wadani ma jiraa qorshe uu arintaas raba in looga baxo horta markaad runtii eegto markii kulmiya wadankan la wareegay somalilan way ka xoraysnayd kana tayo iyo tamar wanaagsanayd qabyaalada maanta socota kulmiya waa the architecture of tribalisms of somalilan maanta ka socda waa nimanka jeegaanta sameeyey adna maalin hayso adna maalin baan haysanay jeegaan iyagaa qabyaaladii u abtiriyey oo saldhig u ah mowqifka ay maanta soomaaliya taagan they put back twenty years back bay soomaaliya dib u celiyeen somalilan u celiyeen maxay uga bedel bedelnaanahay dowlad dowladda waddan waxay uga bedelantahay imageka waddanay maanta markaad aragto waa equality equal platform waxaad arkaysaa from bari to galbeed wadani inuu yahay the dominant force sida bulshada ugu soo baxday ceerigaabo sool magaalada laascaanood la yidhaahdo magaalada burcaal la yidhahdo magaalada even gabiile oo ah xudinta amba udubdhexaadka kulmiya roolka uu wadani ka qaadanaya maanta awdalna hadalkeeda badaa taas waxay ku tusaysaa in yegleesha somalilan ay ku xidhan tahay equality and justice cadaalad ku xidhan tahay cadaaladuna waa udubdhexaadka ay ummadi ku gaadho horumar sidaa laajigeed imageka uu wadani qabaa waxa weeyaan waa equal in ummadda somalilan degtaa ay one cadaalada ay hoos timaado oo ay u siman tahay maalinba maanta kasii dambaysa kulmiya waad aragtaan de adon ino literally waanu taaban karnaa hadday noqoto inflations marka uu leeyahay waxaanu leenahay program dhaqaale dhaqaalaha laguma maamulo maxaa ahayday inaad inaad imfs ku qabato tirahda owl dictated and certain elements investment adiga kugu samaynaya aad gacanta u geliso iminka waxaad eegtaa waxay kulmiya ay bixiyaan dadka import dadka ganacsiga waaweyn leh inay laba laysan yeeshaan retailers and wholesalers taasina waxay ku tusaysaa inaanay dhaqaalahaba aanay aqoon u lahayn see baad u siin kartaa qof mabaayic mushtariya labadii laysana wadanka retailerski dadkii ay ku shaqaysanayen dadkii ganacsatada ahaa ee dukaamada iyo bakharada yarar lahaa ninka wholesalerski intuu markab soo dhoofiyo beriis ah uu berbere kusoo dejiyo oo dabeetana ay markay markabkooda dhammaana mid kale daba keenaanay qiimihii ay dekada ku iibineen ay haddana kaga iibiyaan bakharadii how could you control inflations maalintay waddankay qabsadeen six thousand buu ahaa dollarku exchangekiisu maanta is of a million seebay ku kontra wad platform markayna leeyihiin waxaanu haynaa system aan ku qabanno aan ku xakamayno inflationska waa hadal laakiinse binding policy ay soo dhigeen iyo program ay ku qeexayaan anigu maarag mana anaa tried inaan ogaado waa garta waa garta tan ugu dambaysa oo soo gebagabaynaynaa injineere doorashadu saddex iyo tobanka bishay dhacaysa isniinta haddii ee baydmo maalin ama laba casho kadib intay qaadan doonto ilah baa yaqaan laakiin waa lagu dhawaaqi doonaa natiijada maxaad is leedahay dowladdii ka dhalata doorashadaas tay doontaba ha noqotee waxa ugu horeeya oo aada rabi lahayd ama jeclaan lahayd inay wax ka qabato haddiise xisbiga adigu aad taageersantahay maa xisbiyada kale ay soo baxaan oo madax ay ka noqdaan walaaca ku aadan xisbi kale hadduu talada qabta muxuu yahay adoo isku daraysoona gaabinaya waad mahadsan tahay xasano waxa weeye horta waxaanu ilaah ka rajeynaynaa doorashadu si guula noogu dhammaato waatan hore kugu sheegay oo hal mid ayaanu ka midaysanay axsaabtu fikir ahaan waa la kala duwan yahay laakiin meeting waxa weeyaan somalilan la wada leeyahay oo stabala oo ku jirta horumar gaadha marka kolley xisbigii soo baxaa waxay odhan jireen kii badiyaaba waa bahdeena xisbigii soo baxaaba waa xisbigii kale madaxweynaha soo baxaa noqon maayo madaxweyne xisbigaase wuxuu noqonayaa madaxweynaha qaranka haddii anugu aan ku hadlay afka xisbilxaakimka haddii aan anigu soo baxno iyo haddii axsaabti kale soo baxaan haddii axsaabti kale soo baxaanna waan ugu hambalyeynayna wixii talo iyo fikir wadaag iyo dhaliil habal waan usoo tilmaan iyo tusaale iyo wixii aan uga khibrad badanayna waanu ku taageeraynaa kolley iyagana waxaanu ka rajaynaynaa sidoo kale ugu dambeyntii haddii xasan janska yar aan ku daro waxaan kaga faa'iidaysan lahaa fariin aan u dirayo dhammaan dadkana dhegeysanaya shacabka jamhuuriyadda somalilan oon leeyahay muhiimaddu waa in nabad lagu codeeyo aanu dhammaanteen insha allah nabad ku codeyno isla su-aashaastan ugu dambeysa ayman horta mar walba waxaa soconaya amba mada imanaya hogaanka somalilan dadku waxa ay rabaan codaynaya mar walbana in la xeeriyo oo la ixtiraamo oo la raaco waxaa codka ummadda reer somalilan yahay waa mid naga wada go-an haddaan nahay xusbiyada mucaaradka iyo xusbiyada maxaakimka iyo iyo dhammaan beesha somalilan ku abtirsata ninka la doortaana waajib qarameed baa saar fuulaya kaasoo ah inuu cadaalad raadiyo in dhibaatooyinka ka taagan somalilan waa caddaan inuu u diyaargaroobo sida wax uga qaban lahaa annagu waxaanu isku wadnaa inaanu nahay xusbiga u diyaara amba u wal ikuubo ah inaanu arrintaa wax ka qaban karin hadday dhaqaalo noqoto hadday waxbarasho noqoto hadday noqoto caafimaad hadday noqoto xitaa even tayeynta bulshada waxyaabaha ka dhimanaya ah masiirka ummadda inaan waxaasoo dhan wax ka wad qabanayno ciddii ilaahay ku guuleeyana waxaanu leenahay waldan waanaanu la garab taaganay taliyo tusaale iyo wixii nagaga soo gudbanaada
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali